tartankii qur-aanka kariimka ee soo bilowday shan iyo tobankii bishan labiyo tobanaad ayaa maanta lagu soo gunaanuday garoonka mandera stadium ee magaalada mandheera الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان munaasabadda lagu soo xirayay tartanka qur-aanka ayaa waxaa goobjoog u ahaa barasaabka mandheera qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay ismaamulka wakiilka haweenka golaha wakiilada hoose culummo iyo bulshada qaybaheeda kale konton iyo labo arday ah ayaa ka qayb gashay tartanka qur-aanka kuwaasi oo ka kala yimid lixda deegaan baarlamaaneed ee ismaamulka mandheera waxaana soo qabanqaabisay tartanka mu'asasada alhuda ardayda ayaa ku tartamaysay soddonka jus ee qur-aanka kariimka shan iyo toban jus iyo shan jus waxaana saxayay qaari sheekh cabdirashiid cali suufi arday ka timid degmada lafey ayaa kaalinta koowaad iyo labaad ka galay soddonka jus halka kaalinta saddexaad uu soo galay arday ka yimid degmada raamo ardayda kaalinta koowaad ayaa la guddoonsiiyey lacag dhan saddex boqol iyo konton kun oo shilinka dalka ah
qur-aanka oo dhan kaalinta koowaad laba arday ayaa isla galay kaalintaas koowaad waxaana lagu abaalguday saddex boqol iyo konton kun oo shilin labada arday mid waa gabar midna waa wiil maasha allah gabdhaha inay khatar iyo muujada kaalinta koowaad qur-aanka oo dhan waxaa ku guulaysatay kalfuum siyaad aadan iyo fu-aad cabdiraxmaan moxamed oo labaduba ay ka socdaan degmada lafey
dhanka kale barasaabka mandheera ayaa lacag hal milyan oo shilinka dalka ah ugu deeqay dhammaan ardaydii ka qayb gashay tartanka iyo macallimiintooda waxaan rabay inaan sheego ee dadkii number koowaad noqdeen jusadii saddex afartii oo qaybood min walbaba soddon kun aan siinaa maasha allah waxay noqonay shan iyo toban arday min soddonna waa afar boqol iyo konton ardaydi kale oo tartanka soo gasheen oo oo number afar iyo saddex iyo laba iyo hal ay gaarinna waxaa waaye soddon iyo todoba arday waaye midna waxaan siinaa insha allahu toban kun ah maasha allah waxay noqon saddex boqol iyo toddobaatan oo balanskii soo haray boqol iyo siddeetankana macallimiinta iskale hadaa la isku daro waxay noqonay hal milyan oo kenya shilin laakiin labadan ordayda oo number one noqdeen oo soddonkii juda labadiba soddonkii hore aan qaramoogii konton kale aan ku daraa marka waxay heli doonaan konton iyo shan iyo konton iyo shan ay heli doonaan asalaamu calaykum waraxmatullah si kastaba ha ahaatee ardayda ka timid degmada lafey oo sannadkii hore ku guulaystay tartanka qur-aanka ayaa sidoo kale sannadkan mar kale ku guulaystay tartanka cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera